أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل هذا متكن كتاب الغسل وقبيسك كتاب كيسي imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala bacdama abwaab ulwuduء iyo axkaamtoodii iyo axaadiistii la xidhiirtay uu soo dhammeeyey wuxuu rabaa halkan inuu ka bilaabo axkaamtii qubayska iyo habkii uu u qubaysan jiray nebigeenu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh kitaabu اlgusli wa qowli اllaahi tacaala wa kitaabu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisiina waa u kitaab oo ilaahay uu yidhi wain kuntum haddaad tihiin junuban kuwo janaabo qaba haddii aad tihiin fadaharuu dahaaro qaata wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwo xanuunsanaya oo amase calaa safarin ama safar dushiisa aad tihiin ow amase jaa'a axadun axad uu yimaado axadkaasoo minkum idinka mida min alqaa'idi makaankii xaajada lagu gudanayey meeshii xaajada lagu gudanaayo lagu saxaroonayo lagu kaadsaayey halkaa haddii qof adinka idinka miduhu uu yimaado ow amase laamastumu nisaa ama dumarkii aad taabataan oo falam tajiduu maa'an biyo adnaan helin fatayamamuu u qasda saciidan carro u qasda saciidkaasoo tayiban ay daahiran carro daahira markaa ku booraysta haddii aad biyo weysaan weysadiina ay idinka burto famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyaalkiinna iyo waydiikum gacmihiinna minhu saciidkaas oo carrada loola jeedo daahirka ah wejigiinna iyo gacmihiinna ku masaxa maa yuriidu allaahu ilaahay ma doonayo liyajcala calaykum dushiinna inuu yeelo min xarajin dhib inuu dushiinna yeelo oo waxyaalo adnaan xamili karin inuu ilaahay idinku kallifo ilaahay ma doonaayo walaakin yuriidu ilaahay wuxuu dooni liyudahirakum inuu ilaahay idin dahiro oo xisan wa macnanba ilaahay uu idinka dahiro xagga xiskana uu idin dahiro markaad ilaahay subxaanahu wa tacaala salaadiisa u istaagaysaan dahaarada aada ilaalisaan qalbigiinna aada dahirtaan xisan wa macnanba ilaahay inuu idin dahiro ilaahay dooni waliyutima nicmatahu nicmadiisana calaykum dushiinna inuu ilaahay nicmadiisa ku taam yeeluu dooni lacallakum waxaad mudan tihiin haddii nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala laydinku taam yeelo tashkuruuna inaad shukrisaan oo ilaahay aada u shukrisaan subxaanahu wa tacaala imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala axaadiistii intuusan gudagelin wuxuu soo hormariyey labadan aayadood labadan aayadood imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala habkuu u deliishanayo waxaa weeye labadan aayadood mid walba ka mid a waxay tusinee wujuubu lgusli wujuubu lgusli qubaysku inuu waajib yahay cinda wujuudi sababihi haddiiba sababkiiba la helo oo xadad akbara sababka waxaa loola jeedaa xadad akbara haddii sababkiisiiba la helo qubaysku inuu waajib yahay saasaa labadan aayadood sheekhu uu ka deliishaday raximahu llahu tacaala maxaa yeelay aayadda hore waxay sheegtay oo ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wain kuntum junuban fatahharuu marka fatahharuu ulajeeddada laga leeyahay waa bimacnaa fakhtasiluu qubaysta maxaa yeelay sheekha labadan aayadood oo aayaddan suuratu lmaa'ida iyo aayaddan kale oo soo socota oo suuratu nisaa labada wuxuu isugu daray iyadoo labada aayadoodna axkaamtooda iyo alfaaddooduba ay isku mid yihiin wuxuu labada aayadood sheekhu u kulmiyey waxaa weeye aayaddan kale ee suuratu nisaa ayaa waxay fasiri fataharuudaas in loola jeedo bimacna algusli oo walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu marka fataharuudaas ulajeeddada laga leeyahay inay tahay bimacna algusli saasuu sheekha labada aayadood uu u jamciyey oo isugu daray iyadoo labada aayadood hal xugum oo keliya ay tilmaamayaan wa qowlihi jalla dikruhuna waa u kitaab ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahw laa taqrabuu salaata salaadda ha u dhowaanina walxaal salaadda ha u dhowaanina antum adinku sukaaraa kuwa sakhraansan oon waxba kala ogeyn aad tihiin xataa taclamuu ilaa aad ka ogaataan maa shaygii shaygaasoo taquuluuna aada leedihiin ood ku hadlaysaan oo garaadkiinna iyo caqligiinnu intuu idinkaga soo laabanayo salaadda ha u dhowaanina walaa junuban adinkoo janaabo qabana salaaddii ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiilin kuwo jid maraya inaad tihiin maahane oo kuwo musaafiriina aad tihiin maahane oo markaa biyona aada weysaan haddii aada musaafiriin tihiin biyona aada weysaan dee iska booraysta markaa booraystigiinnaasaa salaaddu markaa idinkugu bannaanaan ilaa caabirii sabiilin kuwa jidh maraya inaad tihiin maahane ha u dhowaanina xataa takhtasiluu ilaa aad ka qubaysanaysaan waxaa kaloo lagu fasiraa caabirii sabiilida caabirii yacni makaani salaa oo sabiilka waxaa loola jeedaa yacni masaajiddii masaajidda idinkoo maraya maahane oo masaajidda muruurkeeda waa laydin ogol yahay laakiin mugsigii iyo nagaashiyihii laydinma ogola marka amaakinta salaadana waa loola jeedaa oo waa lagu fasiraa oo masaajiddu ay ka mid tahay oo muruurkay aayaddu fasaxday masaajidka in la maro oo jid laga dhigto haddii qofku xataa uu janaabo qabo ilaa laakiin waxaa la diiday lubsiga iyo ku nagaashaha walaa junuban adinkoo janaabo qabana ha u dhowaanina salaaddii ilaa caabiri sabiilin kuwa jid maraya inaad tihiin maahane xataa takhtasiluu ilaa aad ka qubaysataan wa in kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa xanuunsanaya oo calaa safarin ama safar dushiisa aad tihiin ow amase jaa'a axadun axad uu yimaado axadkaas oo minkum idinka idin ka mida min alghaa'idi makaankii xaajada lagu gudanayo uu yimaado aw laamastumu nnisaa ama dumarkii aad taabataanoo falam tajiduu maa'an biyo adnaan helin fatayamamuu u qasda saciidan carro saciidkaas oo dayiban ee daahir ah famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum wejiyaalkiinna iyo gacmihiinnana markaa carradaa ku masaxa ina allaha ilaahay kaana ilaahay wuxuu ahaaday cafuwan alla cafin badan oo ghafuuran dhaafid badan alla cafigiisa iyo kufraankiisa uu badan yahay ayuu ilaahay noqday subxaanahu wa tacaala labadan aayadood marka sheekha wejka uu ka deliishanayo waxaa weeye waa wujuubu lgusli cinda wujuubi sababihi cinda wujuudi sababihi marba haddii sababkii xadetdu akbarkii la helo inuu qubaysku uu waajibayo sababta kaloo sheekhu labadan aayadood uu u deliishanayo waxaa weeye iyo wejhul istidlaal qaabka uu u deliishanayo qubayska ilaahay subxaanahu wa tacaala uma sheegin yacni inay waajib yihiin delki in la marmariyo iyo weesaqaad laga hormarinayo iyo arrimahaasoo dhan ilaahay ma waajib yeelin subxaanahu wa tacaala marka sheekhu wuxuu ku deliishan axaadiistan faraha badan oo noo iman doonta oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh inuu gacmaha ismarmarin jiray ah inuu dhinaca midigta bilaabi jiray ah inuu qubayska qubayska weesaqaad uu ka hormarin jiray ah arrimahaasoo dhan calaa wejhi listixbaab inay yihiin oo sunno ay yihiin laakiin asalku uu yahay qur-aanku intuu sheegay oo qubayska tacmiimulbadan jirka in biyaha la kala gaarhsiiyo intaasaa wax waajiba ka jira jirka in biyaha la kala gaarhsiiyo oo niyana lagu kala gaarhsiiyo intaas bisaa waajiba laakiin arrimaha axaadiisu ay tilmaami doonaan kulligood wuxuu ula jeedaa bukhaari raximahu اllahu tacaala wa calaa wajhi اlistixbaab qaala alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllahu tacaala baabu lwuduu'i qabla اlgusli haadaa midkani baabulwuduu'i baabu istixbaabi اlwuduu weysada sunnaynteedu u baab yahay qabla algusli qubayska ka hor la sunnaynayo in la weyse qaato imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa inay sunno tahay qubayska intaadan qubaysan qubayska waajibka ah inaad weyse ka hormariso sidii rasuulkuba uu samey jiray sala allahu calayhi wasalam taasaa sunno ah waana habka sheekha raximahu llahu tacaala abwaabu lgusli habka u wadana waa sidaas oo muqadamo wuxuu soo hormariyey labadii aayadood oo aan u banbixinba wuduu in laga hormariyo qubays in laga hormariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma banbixinoo ma sheegin marka axaadiistan sheekhu wuxuu sheegay arrimahan inay yihiin calaa wajhi اlistixbaab arrimahan uu samaynayo nabigu sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf waa tiniisigii qaala akhbaranaa malikun can malikin jaa cabdullaahi fadaka tiniisun bila ishtibaahi can hishaamin can abiihi hishaam bni curwa can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama kaana wuxuu aha rasuulka alle idaa اqtasala min aljanaabati janaabada markuu ka qubaysanayo bada-a marka hore waa bilaabi jirayoo fagasala yadayhi labadiisa gacmooduu marka hore rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu dhaqi jiray gacmuhuu dhaqi jiray kow rasuulku sala allahu calayhi wasalam huma markuu gacmaha dhaqooyo tawadac markaa kabacdii wasada bilaaban jiray marka hore markuu faraxasho kafaynka calacasha labada calacalood markuu dhaqo kafaynkii markaa kabacdi rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu weysada bilaabi jiray kamaa sidii uu weyse qaadan jiray yatawada-u lisalaa sida salaada uu ugu weyse qaato bishuruudihaa wa axkaamihaa wa sunanihaa axkaamteedii shuruuddeedii iyo sunanteedii ayuu oofi jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam oo wuduu kaamila weysaqaad dhammaystiran uu rasuulku qubayska waajibkaa ka hormarin jiray sala allahu calayhi wasalam uma markaa kabacdi yudkhilu asaabicahu filmaa markaas kabacdi markii weysaqaadka uu dhammaystiro kabacdiu rasuulku sala allahu calayhi wasalama farihiisii biyaha uu dhex gelin jiray ilaa markii hore faraha waa iska dhaqay labada gacmood waa dhaqay rasuulku sala allahu alayh wasalam iyagoo gacmihii u dhaqan yihiin markaasuu biyaha gelin jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam fa yukhallilu bihaa markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam asaabicda farihiisa wuxuu dhex gelin jiray usuula shacari tinta jirdahooda tinta jiriddeeda iyo asaaskeeda oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama faraha uu gelgelin jiray si maaragtaa biyuhu ay u gaaraan oo calaa wajhi lyaqiin yaqiin ahaan si ay biyuhu ugu gaaraan usuulu shacr huma markaas kabacdi yasubu calaa ra'sihi halaatha qurafin madaxiisuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama kabacdi biyaha wuxuu ku shubi jiray saddex darsimo saddex goor intuu soo darsado labada gacmood biyaha soo darsado uu madaxa ku shubi jiray rasuulku sala allahu calayh wasalama biyadayhi labadiisa gacmood ayuuna kula shubi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam huma yufiidu calaa jildihi kullihi madaxa markuu saddex goor biyaha ku shubo markaa kabacdi rasuulku sala allahu calayhi wasalama yufiidu ku shubi jiray calaa jildihi kullihi yacni maqaarkiisoo dhan jirkiisoo dhan jildi waa bimacna aljismi aa loola jeedaa jismigiisoo dhan uu rasuulku sala allahu calayh wasalama biyaha ku shubi jiray oo kala gaarsiin jiray sidaas awasaqaadka nabiga sala allahu calayh wasalam uu uga hormarin jiray qabla algusli intuusanba qubaysanin rasuulku sala allahu alayh wasalam wasaqaadkaasuu ka hormarin jiray waana ijmaac yacni fuqahadoo dhan waxay ku ijmaaceen in markaasi ay sunno tahay wasadaas in laga hormariyo qubayska laga hormariyo iqtidaa'an birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam iyadoo rasuulka markaa lagu dayanayo sala allahu alayh wasalam xadiiskan marka caaisho hadda nooma sheegin in labada lugood dhaqidooda uu dib dhigan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiis kaleo maymuunaa noo soo socda oo tilmaamaya rasuulku sala allahu alayh wasalam marka weysaqaadka uu qubayska ka hormarinayo inuu wejiga iyo labada gacmood markuu dhaqo madaxana uu masaxo labada lugood dhaqitaankooda uu dib marsan jiray labada lugood dhaqidooda uu dib marsan jiray xadiis maymuunaa sheegayo noo soo socda laakiin xadiiskan caaisho masaladaas ma sheegin yacni ta'khiiru ghasli rijlayn ma uusan sheegine bal caaisha xadiiskeedu wuxuuba isaga cadyahaba weysaqaad kaamila weysaqaad kaamil oon la kala reebin huma yatawada'u kamaa yatawada' lisalaa iyadoon waxba xibnihiisa uusan kala reebin rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka a'immada waa isku khilaafeen labada xadiis sida loo jamcinaayo iyo midka la hormarinaayo walidaalika wuxuu ku leeyahay xaafidku raximahu llahu tacaala wastudila bi hada alxadiis xadiiskan waxaa loo deliishaday cala istixbaabi ikmaali lwuduu weesaqaadka in la dhammaystiro inay sunno tahay qabla algusli walaa yu'akhiru ghasla rijlayn ilaa faraaqii faraaqi lqusli qofkuna yacni dib u dhigi maayo labada lugood dhaqidooda ee waxa dhan waa hormarin wa acdaa'u lwuduu oo dhan uu dhan wada dhaqi kulligood wa huwa daahirun min qowlihaa caaisha hadalkeeduba daahir ku yahay kamaa yatawada'u lisalaa wa hada huwa almaxfuudu fi xadiidi caaisha min hada alwajhi midka maxfuudkaana waa sida xadiiska caaisha laakiin rawaahu muslim min riwaayati abi mucaawiya can hishaamin faqaala fii aakhirihi huma afaada calaa saa'iri jasadihi huma gasala rijlayhi riwaayadaas waxay sheegi labada lugood markaa dib in loo dhigay wa haadihi ziyaadatu tafarada biha abu mucaawiya la gooni noqday bis duuna asxaabi hishaam xertii hishaam abu mucaawiya bisaa sheegay qaala albayhaqiyu hiya ziyaadadaasi gariibatun saxiixa waa ziyaado gariiba saxiixa qultu laakin fii riwaayati abi mucaawiya can hishaam maqaal hadalaa ku jira nacam lahu shaahid min riwaayati abi salama can caaisha akhrajahu abu daawuud dayaalisi fadakara xadiida algusli kama taqadama cinda annasa'i wazaada fii aakhirihi faidaa faraqa qubayskii markuu rasuulku ka faaruq noqday sala allahu alay wasalam hasala rijlayhi oo riwaayadaas kalena waxay taageeri in markaa labada lugood uu dib u dhigi jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam fa ima an tuxmala riwaayaatu can caaisha riwaayaadka marka caaisha in lagu xambaaro calaa ana almuraada biqowliha wudu'ahu lisalaat ay akharahu akhara alwudu akhara alwudu uu hormarsan jiray akhar alwuduu uu hormarsan jiray inaan riwaayadan ku xambaarno wa huwa akhar alwuduuna maa siwa rijlayn aw amase yuxmal calaa daahiri ama xadiiska daahirkiisaba in la isaga xambaaro oo la yidhaha wuduu a dhan uu hormarin jiray wa yustadal waxaa loo deliishanaa biriwaayati abi mucaawiya calaa jawaazi tafriiqi alwuduu oo weysaqaadka xubnihiisa in la kala geyn karo midba gooni la dhaqi karo fataraad la kala dhaqi karo wayaxtamilu an yakuuna qowluhu fii riwaayati abi mucaawiya huma gasala rijlayhi ay acaada gaslahuma intaas lagu awilana waa dhici kartaa riwaayada dhehda labada lugood uu rasuulku dib u dhigay sala allahu calayhi wasalam in loola jeedo dhaqideeduyuu mar kale ku soo celiyey markii horena waa dhaqay kabacdina mar kaleu dhaqay liisticaabi lghasli dhaqidda si uu u dhammaystiro rasuulku sala allahu calayhi wasalam bacda an kaana ghasalahuma fi lwuduu fayuwaafiqu qowlahu fi xadiidi albaab huma yufiidu calaa jildihi kullihi marka labada riwaayad waa iswaafaqayaan haddii riwaayada saas aan ku awilno riwaayadaas yani maymuuna oo noo soo socotay riwaayadka xaafidku hadda noo jamciyey haddaan idhaaho riwaayada sheegaysa uma gasala rijlayhi labada lugooduu rasuulku sala allahu alayh wasalam dib u dhigan jiray in markaas lagu xambaaraayo marka hore labada lugood waa dhaqi jiray ka bacdi haddana kusoo celin jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam istiicaabu lqusl asagoo ula jeeda qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa moxamed ibnu yuusuf qaala xadahanaa sufyaan mar hadduu sufyaan ka qaado maxamed ibnu yuusuf athawri ayb maxamed ibnu yuusufna muxuu noo noqon markaas firyaabi uu noqon maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi qaala xadahanaa sufyaan sufyaan athawri wabnu lmubaaraki wakiicun fii rabi kada abu nucaymin in lam yansibi can ilacmashi sulaymaan ibni mihraan taabicigii can saalim ibni abijacdi waa taabici kale isaguna taabici kale noo ahaan jira min baabi riwaayati taabic can itaabici laba taabici wax kala qaada can kurayb waa taabici kale isaguna kuraybkii mawla ibni cabaas cabdullah ibni cabaas addoonkiisii saddex taabiciina wax kala qaaday can ibni cabaasin can maymuuna zawji nabiy sala allahu alayh wasalama qaalat tawada'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama wuduu'ahu ka wuduu'ihi lisalaa siduu salaada u weese qaadan jiray oo kale uu u weese qaadanaya rasuulku sala allahu alayh wasalama hayra rijlay waa riwaayada maymuuna labadiisa lugood maahan labada lugood rasuulku ma dhaqin sala allahu alayh wasalama dibuu u dhigtay oo marka acdaa'u lwuduu wuxuu dhaqay keliya wejigii iyo labada gacmood iyo masaxii bis intaasama keliyuu hormariyey rasuulku sala allahu alay wasalam markuu qubayskii ka faaruq noqday kabacdi uu labada lugood dib u dhigtay rasuulku sala allahu alayh wasalam wa gasala farjahu rasuulku sala allahu alayh wasalam farjigiisiina waa dhaqay wamaa yiladii kiina waa dhaqay asaabahu farjiga asiibay oo min aladaa dhibkii ah wixii farjiga asiibay oo dhibana rasuulku sala allahu alay wasalam waa dhaqay marka tani wagasala farjahu wamaa asaabahu min aladaada waa min baabi taqdiim wa ta'khiir maxaa yeele gaslu lfarji muqadamun cala alwuduu weesaqaadka gaslulfarjiga laga hormariyaa marka si riwaayaadka kale laga qaadanayo marka riwaayaadka taqdiim iyo ta'khiira riwaayadan ku jira oo marka horeba waawduna hadde tartiib awleysa ma faa'iideynayn xagga naxwaha tartiib ma faa'iideyso marka wakasala farjahu wamaa asaabahu min aladaa waa midda loogu hormarinayaba midda loogu hormariyaba waa iyada marka riwaayada waxaa galay min baabi taqdiim wa ta'khiiru wagasala farjahu wamaa asaabahu min aladaa uma markaas ka bacdi oo markuu rasuulku sala allahu alay wasalam farjigii dhaqay oo markaa kabacdi uu weyse qaatay uma markaas kabacdi noqone biyaha laysku shubaayo uma markaa kabacdi uu afaada calayhi calaa jasadihi almaa biyihii markaas kabacdi uu jirkiisa ku shubay rasuulku sala allahu alayh wasalam uma markaa kabacdi rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu qubayskii dhammeeyey naxaa rijlayhi fagasalahuma waa tana riwaayada maymuuna oo iska cadba labadiisa lugooduu meeshii ka fogeeyey meeshii uu ku qubaystay uu xagga xoogaa uga durkay rasuulku sala allahu alayh wasalam labada lugood meeshii ka fogeeyey uu ku qubaystay faqasalahumaa markaas kabacdi uu labada lugood rasuulku sala allahu alayh wasalam uu dhaqay haadihi alafcaal afcaashan aan idiin soo sheegay tidhi gusluhu sifatu gusli rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waa qaabkii uu u qubaysan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam min aljanaabati janaabadana qaabkuu uga qubaysan jiray waa qaabkaas rasuulku sala allahu alayhi wasalam qala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu gusli rajuli maca imra'atihi hadaa midkani baabu gusli rajuli ninka qubayskiisii u baab yahay maca imra'atihi islaantiisa micigeeda uu la qubaysto inay bannaan tahay weli abwaab ulwudu ayuu sheekhu ku dhex jiraa raximah llahu tacaala baabkan sheekhu wuxuu uga hadlay raximah llahu tacaala inay bannaan tahay ninku inuu xaaskiisa uu la qubaysto qof walba inay infiraadkeeda u qubaysatana way bannaantah inay meel intay ku kulmaan ay yacni iyagoo ijtimaaco kulmay ay qubaystaanna way bannaan tahay iyadaba labadu waxay ka sugnaadeen rasuulka sala allahu alayh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa aadamu bnu abi iyaas aadam ibnu iyaaska aan soo mari jirnay qaala wuxuu yihi aadam xadahanaa ibnu abi diibin maxamed ibni cabdiraxmaan maxamed ibni cabdiraxmaan almashhuur bibni abi diibin almadani mucaasirkii imaamu maaligu mucaasir la ahaa can izuhriyi ibnu zuhri taabiciga can curwa taabici kale min baabi riwaayati taabici can itaabici can caaishata qaalat kuntu waxaan ahaa aktasilu ana wannabiyu aniga iyo rasuulka waa qubaysan jirnay sala allahu calayhi wasalam min inaa'in weel xaggiisaan ka qubaysan jirnay weelkaasoo waaxidin keligiisa min qadaxin qadax ayaan ka qubaysan jirnay waa weel nooca yacni weelasha ka mid ah way qadaxa qadaxaasoo yuqaalu lahu la yidhaha alfaraq qadax magaciisa la yidhaha faraq waayo sida mashhuurkaa waa halaathata aasicu saddex suusuu qaadaa sida mashhuurka ah weelkan qadaxah la yidhaha magaciisa faraq la yidhaaho saddex suusoo biyo ayuu qaadaa oo marka taasi waxay deliil u tahay in israafka rasuulku sala allahu alayh wasalam mar walbaba uu iska ilaalin jiray israafka biyaha lagu xadgudbo inuu iska ilaalin jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam umuna caaisha rasuulka sala allahu alayh wasalam saddex siis bisay ku qubaysteen yaa saddex siis uunbay ku qubaysteen waaba kan sheekhu noo sheegaya israafku inuu halistay leeyahay iyo saacba inuu rasuulku ku qubaysan jiray mudna rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee arbacatu amdaad yacni mudna uu ku weyse qaadan jiray saacna uu ku qubaysan jiray horena waa usoo qaadanay sheekhana hadduu baab weynba u caqiday oo wuxuu yidhi baabu lgusli bisaaci wanaxwi haadaa midkani baabulgusli qubeyskii u baab yahay bisaaci suuskii lagu qubeysto iyo wa naxwihi naxwi saac wax suus la mid ahoo wax yar un ka badan haddii xataa la badinaayo ziyaadaad badan aan lagu darinin khawfan min alisraafi fi lma iyadoo laga baqayo israaf oo biyihii in yacni lagu xadgudbo oo xaajadaadii iyo baahidaadii wax ka badan inaad isticmaasho iyadoo laga baqaayo waxaan hadda maaragta waxyaalaha nidaamkan hadda la sheego baashan dawshka laysku furaayo oo tubada weyn oo kor laga saro laysku furaayo qofkii aada mooddo inuu dabaalanayo oo kale waxyaalaha israafka ah oo axaadiistu ay diidan tahay oo shareecadu aysan ogolayn walidaalika waxaa wanaagsan qofku mar walbaba israafku inuu iska ilaaliyo israafka culimadu waxay isku khilaafaan bayna ataxriim waalkaraaha waa xaaraam iyo waa karaahiya laysku khilaafaa marka khatarteedii leedahay adigoo cibaadaysanaya cibaadadeedii haddana inay karaahiye ku dhacdo cala alaqal ugu yaraan inay karaahiye kaaga dhacdo ajirkii dhammaa ood meesha ka heli lahayd oo dhan ayaa kaa baaba'aya walidaalika waxaa wanaagsan qofku mar walbaba xuduudda sharciga inuu ilaaliyo baabu lgusli bisaaci wa naxwihi qaala alimaamu albukhaariyu raximahu اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu moxamed almusnad aljucfi qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdusamad cabdusamad bni cabdilwaaris albasriga aan soo mari jirnay qaala xadaanii shucbat bn اlxajaaj amiir اlmu'miniin fi اlxadiid qaala xadaanii abubakr bnu xafsin abubakr bnu xafsin waa min nasli sacdi bni abi waqaas saxaabiga wuxuu galaa sacdi bni abi waqaas hadda ka hor waan soo qaadanay qaala samictu abaa salama ibni cabdiraxmaan ibni cawf casharat almubashariin biljanna wiilkiisii wey waa taabici asagu abaa salamuhu yaquulu dakhaltu ana wa akhuu caaisha aniga iyo caaisho walaalkeed walaalkaasi waxaa weye waa akhuuha min alradaaca waa walaalkeed oo naas la nuugay ayaa loola jeedaa dakhaltu ana aniga iyo wa akhuu caaisha aniga iyo caaisho walaalkeed ayaa markaa waxaan u galnay calaa caaishata caaisho ayaan u galnay fa sa'alahaa waxaa su'aalay caaisho akhuuhaa walaalkeed ayaa su'aalay can gusli nebiy nabiga qubayskiisii sala allahu alay wasalam nooga sheekee ayaa walaalkeed su'aalay fa dacad biinaa'in weelay u yeertay naxwan ayay u yeertay min saacin naxwan mu idin dhiga mayse naxwin waa hoos dhiga miya hoos dhigaasaa roon markaas kiina wanaagsan fa dacad biinaa'in weelkaasoo naxwin la mida sifadaasaa noo rabno naxwi dhawaad kala dii jiraan biاljari wالtanwiin sifati inaa'in wa fii riwaayati kariima naxwan biاnnasbi calى annahu nactun limajruurin biاctibaari اlmaxali aw biidmaari acni iyadana lagu wadi karo acni naxwan min saac saas fadacad waxay u yeertay biinaa'in wiilay u waxay u yeertay weelay u yeertay weel ayay u yeertay umuna caaisha naxwan acni waxaan ula jeedaa naxwan ama weelkaasoo naxwin la mida min saacin suus weel la mida ayay u yeertay umuna caaisha faاktasalad markaasay qubaysatay waa min baabi tacliimi biاlficli waa yacni tacliim biاlficli waa anwaacda wax laysku baro nooca ugu wanaagsan wey intay afka uga sheeg sheegi lahayd ficil ahaan ay tiri qubayska anaabay ficil ahaan fiirsaday tiri maxay labadu waa maxaarimteedii abu salama ibni cabdiraxmaan ibni cawf kan kalena waaba walaalkeedoo min aradaaca walaalkeedoo min aradaaca wey faاktasalat way qubaysatay wa afaadad calaa ra'siha madaxeedii biyihii ay ku shubtay wa beynanaa dhexdeenna iyo wa beynahaa caaisho dhexdeedana xijaabun xijaaba ahaaday oo xijaaba markaa u dhexeeyo hadda wixii acaali jasadihaa madaxeedii iyo wixii acaali jasadi ahay waa maxaarimta intii maxramku fiirin jiray kama aysan qarin intii maxramka xaaraamta ay ka ahayd inuu fiiriyo ayay ka qarishay umuna caaisha labadoo maxaarimteedii ahaayeen qowluhu wa beynanaa wa beynahaa xijaabun qaala alqaadi ciyaad daahiruhu annahumaa ra'ayaa camalahaa caaisho camalkeeday arkayeen fii ra'siha madaxeeda siday ku samaynayso waa caali jasadiha mima yaxilu nadaruhu lilmaxram liannaha khaalatu abi salama min aradaac abi salamana hadda hawareeray u tahay xagga radaaca ardacatu ardacatu ukhtuhaa walaasheedaa markaa nuujisay umu kulhuum wa inamaa satarad caaisha waxay astirtay asaafila badaniha jirkeeda meelihii hooseeya bisay ka asturtay oo mima laa yaxilu lilmaxrami annadaru ilayhi qaala wailaa lam yakun liikhtisaaliha bixadratihima macna haddaysan saas yeelin macno yeelamayso inay xadradeeda ku qubaysato lakiin waxaa loola jeedaa jasadka intii koray u bannayso qofka maxramka ee xalaasha u ahayd inuu fiiriyo wa fii ficli caa'ishata dilaalatun cala istixbaabi tacliimi bilficli oo in tacliimta ficilku ay aad uga wanaagsan tahay tacliimta oo qowlka liannahu awqac fi nafsi asagaa saamayn badan qofka naftiisa oo nafta aad ugu dhicid badan walamaa kaana su-aalu muxtamilan lilkayfiya waalkamiya kayfiyada waxaa suurtagala in markaa su-aashu ay muxtamil tahay qadarka biyaha iyo kayfiyada loo qubaysanayo habata lahumaa labada waxaa u sugnaaday maa yadullu cala alamrayni macan labadoodii waxaa u sugnaaday waa labadii yacni abu salama iyo akhwaha min aradaaca ama alkayfiya qaabka loo qubaysanayo waxay ugu caddaysay fa bilikhtisaari calaa ifaadati ilmaa oo waxay ku gaabsatay biyihii inay isku shubtay wa amalkamiya qadarka lagu qubaysanayona fa biliktifaa bisaac waxay ugu kaaftoontay suus bis in nabigu sidaas uu ahaa jiray sala allahu alayh wasalam israafka uu iska ilaali jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam marka kaman wa kayfiyaba waa u sheegtay kamkii iyo kayfiyadii labada waa u sheegtay umuna caisha qaala abu cabdillaahi wuxuu yidhi qaala yaziid waa bukhaariye qaala yaziid ibnu haaruun yaziid ibnu haaruun albasri min rijaali muslimna waa ka mid ahaa kamaa annahu min rijaali albukhaari wa bahzun bahzu bnu asad wa isaguna bahzu bnu asad kan soo mari jiray muslimka iyo waljuddiyu iyo sheekhii juddi loo nisabeyey cabdulmelik ibnu ibraahim aljuddi abu daawuud iyo bukhaari labadaas un baa wax ka wareeya cabdulmelik ibnu ibraahim aljuddi waa nisbatun ilaa judda magaaladan juddaa loo nisbeeyey oo meesha soomaalida iyo dadka kaleba iska dhahaan jidday dhahaan soomaalida iyo dad kale jiddada sacuudiga ku taalla wey jidday dhahaan waa khalad sida rasmiga waxa weye luqa ahaan waa judda judda wey magaalada dabdigeeda saxiixa oo sawaabka waa judda bidami ljiim marka la nisbaynayana jiimtoo sidaas u godana la nisbeeya waxaa la yidhaha aljuddiyu fulaanun juddiyuna la yidhaha laakiin jidda laxni wey jidda jidda waa laxni wax laxniga faashigaa wey waxyaalaha laxnigaa iska faafay wاljuddiyu magaalada jidda la yidhaha sheekhii loo nisbeeyey waa cabdilmelik ibnu ibraahim can shucbata waa xertii shucbo iskhilaafaysa marka xerowgii kale wuxuu ahaa cabdusamad ibni cabdilwaarith albasri oo shucbo ka qaaday shucbo ka kuwan iyaguna shucbay ka qaaday yaziid ibnu haaruun iyo bahzi iyo juddi iyo shucba iyaguna ka qaadana waxay yidhahaan qadri saacin kii hore muxuu ahaa naxwan min saacin naxwan alfaadda bisa iskhilaafsan alfaadda bisa isku khilaafeenoo xertii horena waxay sheegeen waa cabdusamed ibni cabdilwaarith albasriye oo isaguna shucbo ka qaadaye riwaayadiisu waxay ahayd naxwan min saacin riwaayada yasiid ibnu haaruun ee bahziye juddina oo shucbo ay ka qaadeen qadri saacin qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xaddatanaa cabdullaahi bnu moxamed almusnadi aljucfi qaala wuxuu yidhi xaddatanaa yaxya bnu aadam alkuufi qaala xaddatanaa zuhayrun zuhayr marba hadduu sheekh mualifka sheekhiisa hadduusanba noqon oo bukhaari sheekhiisi uusan noqonin muxuu noo noqon marka zuhayrkani zuhayr mucaawiya hadduu sheekha naftiisu bukhaarigu uu yidhaaho xadahanaa zuhayrna zuhayr ibnu xarbin uu noo noqonaa marka zuhayr ibnu xarbin lakiin maadaama sheekhiisi uusan noqon shaykhu sheekhihi noqday ama shaykhu sheekhihi uu sii noqdo wa min shuyuukhi shaykhihi zuhayru muxtamilu lithnayni ya basiru waa tii aan soo maray awelihu waaliduhu mucaawiya wabnu muxamedin rusiqta alcaafiya marna waxaa weeye marna wuxuu noqdaa zuhayr ibnu xarbin hadduu shaykhu shaykhihi uu noqdona laba muxtamila zuhayr ibnu mucaawiya in loola jeedo iyo zuhayr ibnu muxamedin in loola jeedo kan waxa weeye waa zuhayr ibnu mucaawiya zuhayr ibnu mucaawiya qowluhu zuhayr zuhayr ibnu caawiya abu isxaaq wasabiici wa abu jacfar wa moxamed ibn cali bn xusein bn cali bn abi dali almacruuf bilbaqir qaala xadahanaa zuhayrun can abi isxaaq waa sabicigii qaala xadahanaa abu jacfir wa aal min aali nubuwati rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam ahlu beyt rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam abu jacfar waa moxamed ibnu caliy bn alxuseyn bni caliy bni abi aalib almacruuf bilbaaqir waa sheekh ibnu casaakir uu dhihi jiray rajulaani saalixaani ubtiliyaa biasxaabi suuq laba rajul oo saalixaana waxaa lagu ebteleeyey asxaabu suuqa lagu ebteleeyey oo dad xuna u nisbo sheeganaya waa moxamed ibnu jacfar iyo axmed ibnu xambal wey moxamed ibnu jacfarna shiica sheeganaysa shiica sheeganaysa isaguna beriyu ka ahaa shiicada iyo waxaas baadilkoodao dhanba beriyu ka ahaayo rajul saalix awliyada ilaahay ka mid ahu ahaa imaam axmed ibnu xambalna mujasima u nisbo sheeganaysa isaguna beriyu ka ahaayo awliyada ilaahay ka mid ahaa axmed ibnu xambal marka wuxuu yidhi rajulaani saalixaani ubtuliyaa biasxaabi suuq laba nin oo saalixaan waxaa lagu ebteleeyuu yidhi asxaabu suuq ayaa lagu ebteley waay can abi isxaaq qaal xadahanaa abu jacfar anahu kaana anahu shaniga kaana cinda jaabir ibni cabdillaah annahu shaniga kaana waxaa aday cinda jaabir ibni cabdillahi alansaari huwa abu jacfarkaas oo baaqirka iyo wa abuuhu asaga iyo aabbihiis aabbihiis waxaa weye waxaa loola jeedaa waa caliy bnu lxuseyn bni caliy bni abi aalib wa cindahu jaabir agtiisana qowmuna ahaaday fasa'aluuhu qoomkii jaabirey can ilgusli ka su'aalin qaabka loo qubaysanayo faqaala markaasu wuxuu yidhi jaabira wuxuu yidhi yakfiika saacunaa kugu filan israafka iska daayo hal suus qubayskaagu yuusan dhaafin qadra saac faqaala rajulu ninaa wuxuu yidhi maa yakfiinii aniga iguma filla suuskaas iguma filluu yidhi oo qubayskii maba ii dhammaystiraayaba faqaala jaabir jaabiraa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa saacu yakfii inuu ku filan yahay man ruux ruuxaas oo huwa isaguba awfaa minka adiga kaa badan shacran min shacrin xagga tinta kaa badan qofkaa tin badan wa khayru minka kaana khayr badanoo oo fil cibaadati xagga cibaadada iyo dadaalka diinta kaaga khayr badanna waa kaafin jiray rasuulkeennu ula jeedaa sala allahu calayh wasalam qofkaa dadaal badan kaa khayr badan kaana tin badnaa ayaa suuska ku qubaysan jiray u kaafin jiray u ku filnaan jiray uma amana markaas kabacdiu jaabir fii thawbin hal mara bisuu haddana noogu imaam noqday oo si uu noo tuso markaas iyaduna inay bannaan tahay hal mare qofka isagoo xidhan marba haddii satrul cawraba la hayo salaaddu waa saxiix satrul cawra haddii la hayo salaaddu waa saxiixu qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa abu nucaym fadl bnu dukayn qaala xadahanaa ibnu uyayna ibnu cuyayna can camrin waa sufyaan ibnu cuyayna ula jeeda sufyaan ibnu cuyaynata can camrin camrin ibni man camri bni camri bni dinaar mar hadduu sufyaan ibnu cuyayna uu ka qaaday ibnu cuyaynata can camri fadaaka bnu dinaarin rafiiqu lcumri can camri bni dinaarin can jaabir can jaabir bni zayd abushacthaa uu soo cabiri jiray sheekh can abi shacthaa uu soo cabiri can abi shacthaa abi shacthaa jaabir ibni zayd albasriy can ibni cabaasin ana الnabiya salى allahu alayh wasalama iyo wa maymuuna kaana yaktasilaani min inaa'in waaxid xadiiska caisha oo kale w caisha haddaan soo marnay saas oo kale umna caaishay tiri aniga rasuulka sala allahu aleyh wasalam hal weelaan ka qubaysan jiray maymuunana saas oo kale tiri aniga rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaan ku qubaysan jirnay hal weel un waa baabkii un baabulgusli ayaan ku jirnaa bisaaci wa naxwihi xaggee marka uga munaasabayna ilaa bisaaci un baa laga sheekaynaya xadiiskana saac kuma jire tarjamada xadiiskan wuxuu ka munaasabaynaya waxaa weeye marka la leeyahay min inaa intaas inahaase waxay ula jeedaa inihii alfaraqi aan soo marnay faraqina muxuu ahaa waa weelkii yacni suuskii suuskii taasaa faraqa loola jeedaa marka waa kii dhowrka suus qaadayo saddexda suus qaadayay oo xadiiskii aan ku soo marnay xadiiska caaisha kii aan ku soo marnay wuxuu ahaa ha xadiiska caaisha ahaa min inaa'in waaxidin min qadaxin yuqaalu lahu alfaraq kaasaa loola jeeda marka markaasaa munaasabadu noo imaanay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu man afaada calaa ra'sihi halaaa haadaa midkani baabu man shaksigi u baab yahay qaala abu cabdillahi albukhaari wuxuu yidhi kaana bnu cuyayna sufyaan bnu cuyayna haddaan soo marnay sufyaan bnu cuyayna wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaaha akhiiran ay aakhiru cumrigii ula jeedaa wakhtigii aakhiru cumrigiisii sheekha wuxuu dhihi jiray can ibni cabaasin can maymuuna saasuu isnaadka u akhrin jiray fayajcalu hada alxadiis min musnadi maymuuna bedelan can an yajcalahu min musnadi ibni cabaas riwaayadii hore waxay ahayd musnadkii ibn cabaas uu noo ahaa can ibni cabaasin ana nebiy asagaa xadiiska watay ibnu cabaas marka riwaayadii hore waxay noo ahayd musnad ibnu cabaas sufyaan ibnu cuyayna aakhiru cumrigiisa isnaadkasaan u akhri jiray can ibni cabaasin can maymuuna fayajcalu hada alxadiisa min musnadi maymuuna bedela min an yajcalahu min musnadi ibni cabaas oo markii hore musnad ibni cabaas uu noo ahaaye hadda wuxuu u tiirin jiray musnadka maymuun uu ka dhigi jiray can ibni cabaas can maymuuna wasaxiixu isaga kale rajaxaya sheekh bukhaari wey wax tarjiixa wataa wasaxiixu maa rawaahu abu nucaym abu nucaymka haddaan soo marray asaabiq fi lisnaad oo inuu yahay xadiisku min musnadi ibni cabaas musnad ibni cabaas inuu yaho can ibni cabaasin ana nabiya in la yidhah can ibni cabaas ana nabiya wa maymuuna in la yidhah saasuu riwaayadaas ay saxiix ku tahayoo dad badan ayaa saas laga hayaaho hadda sheekhan isnaadka noogu jira aan ahayn ayaa saas waafaqay walidalika xaafidku wuxuu ku leeyahay qowluhu kaana bnu cuyayna kadaa rawaahu canhu akharu ruwaat ruwaadda inta badan saasay ibnu cuyayne uga wariyey wainamaa rawaahu canhu kamaa qaala abu nucaym man samica minhu qadiiman xertii horeo qadiim uga maqli jirtay sidii abu nucaymay ku wariyeen wainamaa rajaxa albukhaariyu riwaayata abi nucaym riwaayada abi nucaym uu bukhaari rajaxay jaryan calaa qaacidati almuxadisiin isagoo ku socda qaacidada muxadisiinta lianna min jumlati murajaxaat cindahum waxaa ka mid a qidama asamaac xerowgii marka hore shiiqa wax ka dhegaystay isaga riwaayadiisaa la rajaxaa riwaayadiisa ayaa la rajaxaa liannahu madinatu quwati xifdi sheekhu oo sheekhu intuu dhalinta yaraa oo daraasada marka horeba uu ku cusbaa markaasaa xifdiga sheekhu aad qawi u yahay waliriwaayati alaakhariina jihatan ukhraa min wujuuhi tarjiix oo kuwo kale iyagona wujuuhu tarjiixay sheegeenoo wahya kownuhum akharu cadadan wmulaasamata lisufyaan warajaxa riwaayada kale oo riwaayadan hadda can maymuunata la yidhah can ibni cabaas can maymuuna الإسماعيلية أصلا وحو كرجح رواية من جهة أخرى من حيث المعنى حق معنوه كرجحوه وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع ميمونة oo ibnu cabbaas isagu ma daalacan karo markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam iyo umuna maymuna ay qubaysan jireen isagu xikaayadaas maba daalacan karo fayadullu wuxuu tusinaya calaa annahu akhadahaa canhaa akhadahu canhaa inuu maymuuno ka qaatay dhinacaasna waa lagu rajixi karaaho waa la dhihi karaa tanaa roon markaas macnahaan markii la yidhaah waa middan uu daciifiyey bukhaarigu leeyahay yacni can ibni cabbaasin can maymuna tana macno ahaan roon maxaa yeele ibnu cabbaas waa in looga sheekeeyo asaga qaabkii nabigu u qubaysan jiray sala allahu alayh wasalam tii hore laakiin waxay noo noqonaya can ibni cabbaasin ana nebiya wa maymuna kaana yakhtisilaan inuu asagu idilaac sameeyey mana suurtagal maaha inuu idilaac asagu sameeyey marka xagga macnaha markii la yidhaha tanaaba roon macnahaan markii xagga isnaadka markii la yidhahna tii abu nucayma wanaagsan qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu man afaada calaa ra'sihi halaatan haadaa midkani baabu man shaksiga u baab yahay shaksigaasoo afaada calaa ra'sihi halaatan madaxiisa saddex goor biyo ku shubay calaa wajhi istixbaabu oo sida sunnada bukhaariga abwaabtii qubayska iyo kayfiyadii qubayskii nabigu nooga sheekaynay sala allahu calayh wasalam inay sunno tahay saddex goor in maaragtaahay jirka biyaha lagu shubo khusuusan madaxa saddex goor in lagu shubo ayuu sheekha xadiiska ku soo aroortay noo sheegi doonaa qaala imam bukhaari raximah allahu tacaala xadahanaa abu nucaym qaala xadahanaa zuhayr kana caali ah isnaadkana wuxuu yahay isnaad caali ah oo kii hore asaga ka caalisan maxaa yahay zuhayr sheekha saddexaad uu ahaa isnaadkii hore xadathana cabdullah ibni maxamed qaala xadathana ibnu aadam qaala xadathana zuhayr sheekha saddexaad waa kana waa sheekha labaad xadathana abu nucaym qaala xadathana zuhayrun عن عن ابي اسحاق سبيعي هذا صامر ابي اسحاق السبيعي قال حدثني سليمان ابن سرد وصحابي سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم من باب روايه الصحابي عن الصحابي لو صحابي وحكى قاتيو قال وحو يري جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا أنقو فأفيد على رأسي ثلاثا مدحيغا بيها السدح قور كشبا وأشار بيديه كلتيهما labadiisa gacmooduna rasuulku ishaaray sala allahu alay wasalam kiltayhima labadooda mid walbo ka mida ayuu ishaaro wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam biyaha ayaan labada gacmood madaxa saddex goor ku shubtaa rasuulku sala allahu alay wasalam wa calaa wajhi istixbaab sunna ahaan qaala imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala حدثني محمد بن بشار وبندر شيخ محمد بن بشار تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم قال حدثنا غندر محمد بن جعفر المشهور بغندر قال وحول غندر حدثنا شعبة عن مخول مخول بن راشد الكوفي من رجال الجماعة انفرد بروايته البخاري إمام البخاري روايته سلقون النقضي مخول وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث صحيح البخارينا هل كان حديث بس كليه مخبر بن راشد الكوفي عن محمد بن علي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا صدح قول رسول صلى الله عليه وسلم كشو بجري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم فضل بن الدكين قال حدثنا معمر بن يحيى بن السام معمر ابن يحيى بن السام ليس له في صحيح إلا هذا الحديث هل كان حديث البخاري ودنب وكليه قال حدثني أبو جعفر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقر كهد أن سمرينيو رجلان صالحان بوليا يا أصحاب السوء ويري ابن عساكر قال وحر أبو جعفر قال لي جابر جابر وحر يري وأتاني ابن عمك إن أدرك إيمة إن أدرك إيمة مركولي وروايده حسنه wuxuu markaas sarbeebi yucaridu wuxuu sarbeebi markaas jaabir oo aniga ii sarbeebi bilxasan ibni moxamed ibni alxanafiya in adeerna markaas hadda u noqon maaye bilxasan ibni moxamed ibni alxanafiya waa ibnu cami abiihiyu markaas noqona aabihiisa in adeer noqonaya abu jacfar albaaqir iyo sheekhan aabihiisa in adeer noqonaya isaga in adeer noqon maayaan yucaridu bilxasan ibni moxamed ibn ibni alxanafiya qaala wuxuu yidhi xasan kayfa sidee baa alguslu qubaysku ahaaday min aljanaaba janaabada see looga qubaystaa qaabka janaabada looga qubaysanayo ii sheeg faqultu markaasaan waxaan idhi kaana nebiyu sala allahu alayh wasalam ya'khudu halaata akufin saddex calacalood ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalama uu soo qaadi jiray biyaha ku soo qaada jiray wa yufiiduhaa wuxuuna ku shubi jiray akufta dee laba labadii ka fasaan markii lasoo qaaday waa kow haddana labo haddana saddex calacalsha kaliya hal xabo kasaan loolama jeedo hal xabo saan loolama jeedo labadooda saan hal mar kan haddana la maro saddex saasuu ku noqonayo ya'khudu halaata akufin ويفيضها ثلاثة سدحدنا على رأسه مدحيس رسول صلى الله عليه وسلم كشف جري ثم يفيض على سائر جسده جركيسة كلا باقي جيسة ومركا كبعد رسول صلى الله عليه وسلم وبيها كشف جري فقال لي الحسن حسن مركا يقولي إني رجل كثير الشعر أنا أقول أنا ننت انتي سبلانتو يقوم في الله انتاس فقلت مركا سامحيري كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا nebiga wuxuu ahaa mid kaatin badan uu ahaa waana kaafin jiray wey intaasuna waa ku fillaa jirta saddex gooro maarsaan la yidhaaho oo madax lagu shubana waa ku fillaa jirtay tinta rasuulka sala allahu alay wasalam marka xadiidka waxaa ku sugan annahyu can itanaduc xadgudubka iyo tanaduca iyo adoo ijtihaad ka wada inaad khalad ku dhacdo ijtihaad adoo ula jeeda inaad israaf samayso adigoo dhahay ijtihaad aan samayno waxbaan hubsan inaad israaf samaysay mujaawasat alxuduud oo xuduuddii sharciga markaas waswase iyo intay ku timaado wax ka daran ba aad ku dhacdo wey waxaad ka cararaysay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala baabu lgusli maratan waaxida hadaa midkani baabu lgusli dhaqiddii ayuu u baab yahay maratan mar la dhaqo maradaasoo waaxidatan keligeeda oo saddex saddexna waan soo marnaye waxaa nebigu sala allahu wasalam mubaaraka caleyh sugnaaday markuu qubaysanayo inuu xibnaha rasuulka sala allahu alay wasalam qaybo ka midaba hal mar kaliya uu biyaha ku shubi jiray rasuulku sala allahu alayhi wasalam iyaduna way sugnaatay qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadahanaa muuse bnu ismaaciil tabudakigi qaala xadahanaa cabdulwaaxid cabdulwaaxid ibnu ziyaada loola jeeda cabdulwaaxid ibnu zayd albasriyaa jira mid ah oo isku dabaqa yihiin isku magaalana yahan sheekha horena waa uga soo sheekay jirna laysa lahu riwaayatun fi lbukhaari oo cabdilwaaxid ibnu zayd albasri bukhaariga riwaayo kuma laha lakiin waxa weye riwaayaadkiisu badan yihiin waa cabdilwaaxid ibnu ziyaad albasriy can ilacmash can saali bni abiljacdiga haddaan soo maray taabicigii can kurayb can ibni cabaas qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cabaas qaalat maymuna waxay tidhi wadactu lilnabiy nabiga sala allahu wasalama wabaaraka calayh ayaan waxaan u dejiyey maa-an biyo lilgusli liajli lgusli qubays darteed aan rasuulka sala allahu alay wasalam biyo aan meel u dhigay fagasla yadahu maratayni aw halaatan gacantiisi rasuulka sala allahu alay wasalam laba gooruu biyihii uu ku dhaqay ama saddex uu dhaqay rasuulka sala allahu alay wasalam gacantiisii huma afraqa calaa shimaalihi bidixdiisiiu biyihii haddana ku shubay rasuulka sala allahu alay wasalam fagasala madaakiirahu madaakiirtiisiiu rasuulka sala allahu alayh wasalama uu dhaqay madaakiirka waa jamcu dakar dakar lagu jamciyey madaakiir calaa gayri qiyaas qowluhu madaakiiruhu wa jamcu dakar calaa gayri qiyaas وقيل واحده مذكار وكأنهم فرقوا بين العدو وبين خلاف الأنثى قال الأخفش هو من الجمع الذي لا واحد له والجموع لو حكمتها أن مفرد ولا هنا ليري وقيل وحليري واحده مذكار مفرد كيس هو مذكار نوال الشيء marka hadde madaakiirha qofka insaanka wuxuu iska leeyahay hal dakar uun buu leeyahay madaakiirtaas la jamciyey waxaa loola jeedaa maa xawla dakar wixii dakarka hareerihiis ahaayoo dhan saasaa jamca loola jeedaa fagasla madaakiirahu ayuu dhaqay rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uma markaa kabacdi masaxa yadahu biاlardi markuu rasuulku salى اllahu alay wasalam madaakiirtii uu biyihii ku dhaqay gacantiisii wuxuu ku masaxay rasuulku salى اllahu alay wasalam dhulka uu ku masaxay yacni liisaalati اlqadar qadarkaasi adihii inuu rasuulku zuuliyo salى اllahu alayh wasalam uma markaa kabacdi madmada rasuulku waa luqluqday salى اllahu alay wasalam riwayadan waxay noo siyaadisay qubeeska luqluqashadu inay sunno tahay qubeyska luqluqashada in lagu luqluqdo laguna sandaarsado uma madmada rasuulku waa luqluqday sala allahu alayh wasalam wastanshaqa waana sandaarsaday rasuulku sala allahu alayh wasalam wagasala wajhahu wayadayhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wejigiisa iyo labada gacmoodna wuu dhaqay uma markaa kabacdi afaada calaa jasadihi jirkiisiiuu biyo ku shubay rasuulku sala allahu alayh wasalam uma markaa kabacdi taxawala min makaanihi fagasala qadamayhi waa riwaayadii maymuun oo kale riwaayadii maymuun haddaba iyadaa maymuun iyadaa warinaysa xadiiskee rasuulku sala allahu alay wasalam makaankiisii uu ka wareegsaday markaasuu labada gomadood uu rasuulku sala allahu alayh wasalam haddana uu dhaqay marka xaggee xadiiskani munaasabo uga leeyahay baabu lgusli maratan waaxidadii maratan waaxida maratan waaxida wuxuu munaasabada uga leeyahay waxaa weeye riwaayadan huma afaada calaa jasadihi huma afaada calaa jasadidaas oo riwaayada hadda noogu sugan cadad laguma qeydin oo laba goor iyo saddex iyo midna lama sheegin taasi marka waxay deliil ay u tahay in hal mar la dhaqi karo oo xubnaha yacni qubayska in hal mar la dhaqi karo oo lagu kaaftoomi karo taasay deliil u tahay riwaayaadka ku soo arooray saddex gooruu ku shubay iyo laba gooruu xubintaa dhaqay iyo kuwaasoo dhan inay yihiin calaa wajhi istixbaab qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu man bada'a bilxilaabi aw iddiibi cinda algusli hadaa midkani baabu man shaksi ayuu u baab yahay shaksigaasoo bada'a bilaabay bilxilaabi biaalati alxilaab aaladii lisida aaladii caanaha lagu soo lisi jiray aaladaas bilaabay marka hore biicdaadi yacni biicdaadi alxilaaba loola jeeda xilaabka diyaarintiisa aaladda xilaabka diyaarintiisa bilaabay aw amase addiibi ama diibkii uduggii bilaabay cinda algusli qubeyska agtiisa uduggii bilaabay ayuu u baabya imaamu bukhaari raximah allahu tacaala tarjamada wuxuu uga hadli doonaa laba arrimoodba inay bannaan yihiin xaalat algusli marka la qubaysanayo tarjamadana waxay ka mid tahay taraajimta ishkaalaadka badan culimmadu ay ku soo arooriyeen oo la ishkaal geliyey oo waxaa la yidhi xadiiska maba ku sugnaba awid diibidan lafdu diib waxa la yidhaaho xadiiska kuma sugnoo inuu rasuulku sala allahu calayh wasalama bidaayatan wa nihaaya gusliga bilowgiisii iyo dhammaadkiisiiba inuu diib iyo udug u isticmaalay maba ku sugnaba riwaayada xadiiska marka awid diibi meesha munaasabada ay kala leedahay maxay tahay ilaa culimmada qaarkood ay yidhaahaan raxima allaahu abaa cabdillaahi albukhaari man da aladii yaslamu min alghanad waxay dhahaan allah u naxariiso bukhaari man da aladii waa kee yaslamu ka badbaadi kara min alghaladi gef ka badbaadi kara sabaqa ilaa qalbihi ana alxilaaba diibun sheekha qalbigiisa waxaa usoo hormaray xilaabku wuxuu u maleeyey in diib loola jeedo diib in loola jeedo mana ahana waxaa weye waa weel biyo lagu shubanayo asalkiisii horena caanaha lagu lisa jiray laakiin rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ku shubtay biyihii qubayska uu rasuulku sala allahu alayh wasalam ku diyaarsaday markaasuu sheekhu wuxuu u maleeyey in diib uu ku jiray ayaa qalbigiisa sheekha raximahu llahu tacaala uu soo hormaray marka saasay culimmada qaar yidhaaheen laakiin xaafidka raximahu llahu tacaala isagu wuxuu rajaxay in tarjamada loo samayn karo munaasabo loo samayn karo oo munaasabadu inkastoo markii la fiiriyo baab kale munaasabadiisu ay noqonayso xaafidku asagu wuxuu leeyahay waxaa bannaan in la yidhaaho tarjamo kaleoo noo iman doonto baabu man tadayaba huma اqtasala waxaa noo iman doonta rasuulka sala allahu alayh wasalam marka hore inuu diib ismarin jiray marka hore inuu diib ismarin jiray ka bacdi haddana uu qubaysan jiray laa siyamaa fii waqti alixraam mahalba ma laha awqaadda ixraamka oo wuxuu hormarin jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam diibkuu mararka qaar hormarsan jiray markaas kabacdi uu qubaysan jiray bukhaari marka wuxuu ula jeedaa laba arrimoodba in nabiga ay ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam man bada'a bilxilaab weelkii oo biyaha lagu shuban jiray inuu marka hore diyaarsaday rasuulku sala allahu alayh wasalam biduuni diib oo wax udugaba rasuulku sala allahu alayh wasalama uusan qubayskii uusan u isticmaalin uusanna sii diyaarsan awidiibi cinda alguslina wuxuu ku ishaaray bukhaari raximahu llahu tacaala baabu man tadayaba huma اkhtasala oo in haddana rasuulka ay ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam inuu mararka qaar uu diibka hormarsan jiray markaa kabacdina uu qubaysan jiray rasuulku sala allahu alيh wasalam laakiin diibkani hadda kuma jiro riwaayada hadda aan dul taagannahay kuma jiro saasuu marka xaafidka raximah llahu tacaala uu ku tawjiihiyey aakhiru amrihi markuu xadiidka uu sharxay wuxuu yidhi sheekha wara'aytu can bacdihim culammada qaarkood markuu soo sheegay dad badan oo ishkaalaad geliyey tarjamada iyo jawaabo fara badan oo laga bixiyey inuusan sheekhu ku raali noqon wara'aytu can bacdihim qaarkood waxaan ku arkay walaa axfaduhu alaana hadda anugu ma xafidsaniye ana almuraada bidiibi fi tarjama alishaara ilaa xadiidi caaisha xadiiska caaisha in lagu ishaarayo annaha kaanat tudayibu nabiya sala allahu alayh wasalam cinda alixraam markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam xajka xidhanaayo inay diib u mari jirtay rasuulku sala allahu alay slam qaala waalguslu min sunani alixraam wa kaana diiba xasala cinda algusli waxaa dhici karta marka diibka waktigaas uduga inuu marsaday rasuulku sala allahu alay wasalam markuu qubaysan rabay fa ashaara albukhaariyu hunaa ilaa ana dalika lam yakun mustamiran min caadatihi tarjamadan marka wuxuu ku ishaaray diibka la hormarinaayo qubayskana la dibdhigaayo xaalad nabigu uu daa'imay inaysan ahayn xaalad nabigu uu daa'imay inaysan ahayn sala allahu alayh wasalam wayuqawihi waxaa xoojinaya tabwiib اlbukhaariy bacda dalika bisabcati abwaab baabu man tadayaba huma اkhtasala wa baqiya aharu diibi huma saaqa xadiida caaisha ana dayabtu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam huma daafa fii nisaa'ihi huma asbaxa muxriman wa fii riwaayati bacdaha kaanii anduru ilaa wabiidi diibi ay lamacaanihi fii mafriqihi wa huwa muxrim wa fii riwaayati ukhra cindahu qubayla hada اlbaab huma yusbixu muxriman yandaxu diiban فاsتنبd الاkتisاaل bعda التadayب min qowلha ثuma daafa عalى نisائihi لأnnahu kinaayaة can الجimاaci وmin laazimihi الاkتisاal facrifa waxaa la gartay أnnahu اktasla marka hore inuu qubaystay rasulku salى الlaه عليه وsلم bعda an tadayba markuu dib ismariyey kabacdi inuu qubaystay وbaqiya أharu dibna bعda الغusل لkahratihi لأnnahu kana salى الlaه عليه وsلم yuحib الdiba وyukثiru minhu dibkana waa badin jiray facalى hada faqowluhu huna man badaأa bاlxilaab ay biinaa'i اlmaaءi aladi lilgusli fاstadcaa bihi weelkaas u yeertay liأjli اlgusli aw amase man bada'a bidiib cinda iraadati اlgusli fatarjamatu mutaradida waxay ku laalaabanaya bayna alamrayn fadalla xadiidu lbaab wuxuu tusiyey calaa mudaawamatihi cala albada'ati bilgusli xadiiska baabku wuxuu tusiyey rasuulku wuxuu daa'imi jiray inay ahayd inuu qubayska bilaabi jiray oo uusan diibka bilaabi jirin wa ama atadayub bacdahu bacda algusli laisdiibiyo fa macruuf min sha'nihi sha'ni rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam taa sha'ni rasuulkaa lagu yiqiinay wa ama albidaa'atu bidiib la bilaabo marka hore qabla algusli fa bilishaarati ila alxadiisi aladi dakarnaahu waa xadiiskii ixraamka wa hada axsanu alajwibati cindii jawaabyaalka tana aniga agteyda ugu wanaag badan wa alyaquhaa bitasarufaati albukhaariyi wallahu aclam taasaan marka ku wadaynaa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى العنزي وقال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد عن حنظلة حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من نسل أبي بكر الصديق عن عائشة قالت حيث عائشة كان النبي هاجر صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة جنابة مركو كقبيس الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بشيء شيء ويري جري شيء قاسو نحو الحلاق آلده وحلقوا لي سلمده weelkaa wax lagu lisaayo wax la mida ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam u yeeri jiray weelkaasaa biyaha loogu diyaarin jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam fa akhada bikafihi calaacashiisuu biyo ku soo qaadan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam fabada'a bishiqi ra'sihi madaxiisa dhinaciisuu bilaabi jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam dhinacaasoo alaymani ee midigta ah madaxa dhinaca midigta ah ayuu biyaha marka hore uu ku shubi jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam uma wuxuu ku xijin jiray alaysari midka bidixda ah faqaala bihimaa bimacnaa faqallaba bihima bilkafayn labada calacalooda wuxuu ku gedi jiray biyaha ku jira calaa wasadi ra'sihi madaxiisa dhex bartankiisa markuu midigtii iyo bidixdii ku kala shubay marka saddexaad dhex bartanka madaxa uu ku rogi jiray uu ku gedin jiray biyaha rasuulku sala allahu alay wasalam qaalada hunaa waxaa bimacnaa qalaba waa gedin jiray riwaayadan marka waxay noo siyaadisay rasuulku sala allahu alayh wasalama dhinaca midigta ah marka hore rasuulku sala allahu alayh wasalama madaxa dhinaca midigta ah inuu biyaha ku shubi jiray kabacdina dhinaca bidixda rasuulku sala allahu alayh wasalam markaas kabacdina dhexbartanka marka saddexaad oo sidaas tartiibkaas in loo qubaysto ayaa sunno ah itibaacan waqtidaa'an birasuuli illaahi sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu lmadmadati walistinshaaqi fi ljanaba haadaa midkani baabuulmadmadati luqluqashadii iyo walistinshaaqi sandaarsigii uu baab yahay fi ljanaabati fii gusli ljanaaba janaabada qubayskeedana lagu luqluqdo laguna sandaarsado oo sidii wuduu'aba ay sunno u ahayd oo qofku markuu weese qaadanayo ay sunno ahayd inuu luqluqdo oo uu sandaarsado haddana waxaa sugnaaday inay sunno tahay rasuulkana sala allahu alayh wasalam uubaba sameeyey qofku markuu janaabada uu ka qubaysanayo inuu luqluqdo uu sandaarsadana waa sunno qaala alimamu albukhari raximah allahu tacaala xadahanaa cumaru bnu xafsin cumaru bnu xafs bni kiyaati alkuufigu xafs bni kiyaat waa soo maray aabihiisna waan soo mari jirnay oo imaam muslim uu ku soo laalaabtay kitaabkiisa qaadiyu ahaan jiray xabs bnu khiyaad qaala wuxuu yidhi cumar bnu xafsin xadahanaa abi waa xabs bnu khiyaad alkuufi qaadi lbaqdaad qaadigii baqdaad u ahaan jiray abi qaala xadathana alacmash qaala xadathanii salim salim ibni abi ljacdi ataabici can kuraybin can ibni cabaasin qaal xadahatnaa maymuunatu qaalat sababtu linabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka waxaan u shubay guslan maa guslin biyihii uu ku qubaysan lahaa ayaan u shubay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiska waxaa laga faa'idaysan inay sunno tahay zawjaadku inay u khidmeeyaan zawjooyinkooda inay u khidmeeyaan inay sunno tahay sida maymuunaba ay ugu khidmaysay rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka caleyh sababtu linabiyi sala allahu alayh wasalam guslan maa guslin biyihii uu ku qubaysan lahaa ayaan rasuulka sala allahu alayh wasalam meel ugu shubay fa afraqa biyamiinihi calaa yasaarihi midigtiisuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu wuxuu ku shubay calaa yasaarihi bidixda dusheeda uu biyihii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ku shubay faghaslahumaa labadii gacmoodba rasuulku sala allahu alayh wasalam wuu dhaqay oo waa farxashay marka hore rasuulku sala allahu alayh wasalam uma markuu farxashay kabacdi rasuulku sala allahu alayh wasalam ghasala farjahu markaa kabacdi rasuulku sala allahu alayh wasalam farjigiisa uu dhaqay uma markaa kabacdi qaala bimacnaa daraba qaala daraba biyadihi alarda gacantiisiiyuu dhulka ku garaacay rasuulku sala allahu alayh wasalam famasaxahaa gacantiiu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku masaxay bituraabi carradii uu ku masaxay uma markaa kabacdi ghasalahaa gacantiiu dhaqay haddana rasuulku sala allahu alayh wasalam uma tamadmada wastanshaqa maxalushaahidka bukhaarina waa intaasba uma tamadmada wastanshaqa oo rasuulku sala allahu wasalam baaraka caleyh luqluqashadii sandaarsigana waa qabla alwuduu wuduu'a gusliga weeseqaadka qubayska waa laga hormarin luqluqashadii sandaarsiga sida riwaayada xadiiska hadda ku cad uma gasla wajhahu wa afaada calaa ra'sihi markaa kabacdi wejigiisii u dhaqay rasuulku sala allahu alay wasalam wa afaada calaa ra'sihi madaxiisii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu biyihii ku shubay uma markaa kabacdi tanaxaa rasuulku waa fogaaday sala allahu alay wasalam makaankiisii uu ku qubaystay ayuu ka fogaaday rasuulku sala allahu alayh wasalam fagasala qadamayhi uma utiya bimindiilin istiraasho ayaa loo keenay rasuulka sala allahu alayh wasalam falam yanfud bihaa mana isku qallajin istiraashadaas maa-ulgusligii biyihii uu ku qubaystay janaabada uu ka qubaystay rasuulka sala allahu alayh wasalama iskagama uusan qallajin marka xadiidkan falam yanfud bihaa riwaayadan hadda dhehaysa culimmada way isku khilaafeen macnaheeda nafdiga ma karaahiya ma khilaafu ulowla ma jaa-iza in layska qallajiyo biyaha janaabada qubayska markii qofku uu dhammaysto ibnu cabaas wuxuu leeyahay tarkuhu wa ficluhu sawa biyaha in layska qallajiyana waa iska bannaan tahay in maaragtaahay sidiisa uu isku daayo biyuhu ay ka qoyan uu iskala socdana way bannaan tahay intaba imaamu nawowi raximah llahu tacaala majmuuciisa wuxuu ku yidhi masalada nafdiga iyo tanshiifka markuu ka hadlayo wa hada huwa aladii nakhtaaruhu midka aan dooranayno waa sidaasoo tarkuhu wa ficluhu sawa labadaba inay bannaan yihiin yani labadu inay bannaan yihiinoo aysan midna aysan xaaraan ahayn qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu masxi lyaddi bituraabi litakuuna anqaa haadaa midkani baabu masxi lyaddi baabu masxi lyaddi gacanta masixitaankeedii u baab yahay bituraabi carrada lagu masaxo litakuuna gacantu si ay u ahaato anqaa mid nadiifnimo badan si ay gacantu u noqoto baabkan imaamu albukhaari raximah llahu tacaala wuxuu ku soo aroorin doonaa qofku marka uu astajoodo waxaa sunno ah inuu carro ama derbi iyo wax la mida uu isaga masaxo isaalatan lilada adihii gacanta gaari asagoo iska zuulinaya inuu iska masaxo si gacantu ay u noqoto anqa ay ziyaadatan lidahuura ziyaadatan lidahaara dahaaradiioo lasii ziyaadinayo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaثna cabdullahi bnu zubayr alxumaydi wa awalu shaykhin bada'a bihi albukhaariyu kitaabahu waan soo maray sheekhii ugu horreeyo kitaabkaba markaan bilaabayna aan ku soo qaadanay isnaadka ugu hormariyey qaala xadaثna cabdullahi bnu zubayr alxumaydi qaala xadaثna sufyaan sufyaankaas muxuu noo noqonaa ya ibnu cuyeyna wabnu lmadini bacdahu alxumaydi qutaybatu maxamed albikandi xumaydiga waa sheekhan haddaan dul taagana xumaydi qaala xadaثna sufyaan bnu cuyeyna qaala xadaثna alacmashu can salim bni abiljacdi taabiciya can kurayb can ibni cabaasin can maymuunata ana الnabiya salى اllahu alayh wasalam اktasala min aljanaabati fagasla farjahu biyadihi ku dhaqay rasuulku salى اllahu alayh wasalam uma dalaka biha gacantii alxaa'ida derbigu markaa rasuulku salى اllahu alيyه wasalam isaga rugrugu isaga xoo isaga yani isaga mariyey rasuulku salى اllahu alيyه wasalam uma markaa kabacdi gasalaha gacantii markaa kabacdi uu dhaqay rasuulku salى اllahu alيyه wasalam uma twada'a wuduu'ahu ka wuduu'ihi lisalaa falamaa faraqa min guslihi gasala rijlayhi oo riwaayadkana dhan waxay tilmaamayaan lugaha dibdhigitaankeedii waa riwaayatu maymuuna maymuuna riwaayaadkeedao dhan ba saasay u badan yihiin in labada lugood uu dib u dhigan jiray rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaala imaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabun hal yudkhilu ljunubu yaddahu fi linaa'i qabla an yaksilahaa idaa lam yakun calaa yadihi qadar gayru ljanaaba hadaa midkani baabun waa baab hal yudkhilu ljunubu qofka janaabada qaba yaddahu gacantiisa ma gelin karaa fil inaa'i weelka dhexdiisa gacanta ma gelin karaa qabla an yaksilahaa intuusan gacanta dhaqin ka hor ma gelin karaa gacantiisa weelka biyaha idaa lam yakun calaa yadihi qofka janaabada qaba gacantiisa gacantaa dusheeda qadarun wax quruna haddii gacantiisa aysan ahayn qadarka muraadka laga leeya waa bimacna nijaasa haddii gacantii aysan kaa nijaasnaysnayn biyihii aad ku qubaysan lahayd ma bannaan tahay inaad dhex geliso gacantii waxa laga hadlaya waa taas qadarkaas oo gayru ljanaabati janaabo aan ahayn oo janaabo keyrkeeda gacanta haddee janaaba waaba ku jirtaa oo jirkaaga dhan aa janaaba ku jirtaahe qadar aan janaabo ahayn haddii gacantii ay saaranta gacantii aysan saarayn oo gacantii aysan nijaasaysnayn ma bannaan tahay weelkii biyaha in la dhex geliyo oo yacni ulajeedada bukhaari raximah allahu tacaala waxaa weeye almaau almustacmal fi ljanaaba biyaha janaabada loo isticmaalayo nijaas miya mise waa daahir sida raajixana madhabuljumhuur bukhaarina uu ku socdo waa iska daahir biyahaas biyaha gacanta haddii la geliyo midna kuma nijaasaynayo madhab iska shaadaa jiro abu yuusuf aan kusoo marnay oo maaulmustacmalkaba isagu wuxuu maaulmustacmal fi lwuduu oo maaulmustacmal fi ljanaaba kulli wuxuu qabaa abu yuusuf alxanafi inay yihiin nijaas madhabkaasuu radina imaamu albukhaari raximah llahu tacaala qaala raximah llahu tacaala wa adkhala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar wuxuu geliyey walbaraa bnu caazib labadaas saxaabiba yadahu gacantoodii fi dahuuri biyihii ay ku dahaaro qaadanayeen biyaha dhexdooday gacantii geliyeen walam yaksilhaa kullun minhumaa mid walbo labadooda ka midana gacantii ma uusan dhaqin ay gacantii dhaqin gacantii oon dhaqin ay dhex geliyeen weelkii huma tawada'a markaas kabacdiyu kullun minhumaa mid wal oo ka mida uu weyse qaatay walam yara ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar iyo wa ibnu cabbaasin ba'san wax dhibaataa uma aysan arkin bimaa ay ladii kii yantadixu ka firdhoomaya oo min gusli اljanaabati bimaa ay ladii kii yantadixu ka firdhanaya min gusli اljanaabati min maa'i gusli اljanaaba janaabada qubayskeeda qubayskaas biyaheeda biyahaas firfirdhamaya hadday dharka gaaraan hadday jidhka meel ka mida gaaraan waxa hadday biyihii gaaraan waxaasoo dhan nijaaso uma arkaynin inay wax nijaasaynayaan waa khilaafan liabi yuusuf alxanafi abi yuusuf alxanafi waxaasoo dhan lagu khilaafiyo saxaabadaasi biyaha qofka janaabada qubaysanaya ka firfirdhoomaya waxaas wax dhiba uma arki jirinoo inay nijaaso yihiin ma aysan ra'yeyn jirin wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala watawjiihu اlاstidlaal bihi litarjama xadiiskan qaabka loogu deliishanayo tarjamada ana aljanaabata alxukmiya ilaa gacantii janaabo xukmiyaha saarane janaabada xukmiyada ah low kaana tu'ahiru fi lma hadday biyihii saamayn lahayd oo biyihi ay nijaasayn lahayd lam tanaca aliqtisaalu min alinaa weelka in lagu qubaystaa mumtanic ba noqon lahayd alladii taqaadara fiihi biyuhu ay ku dhidhibceen maa laqaa badana aljunub waa wixii la kulmay biyihii qofkii janaabada qabo min maa'i ikhtisaalihi ah wayumkinu waxaa suurtagala an yuqaala in la yidhaah inamaa lam yara saxaabiyu bidalika ba'san wax baasa uma arkin liannahu mima yashuqu lixtiraazu minh oo waxaan la iska ilaali karin fakaana fii maqaami alcafwi kamaa rawaa ibnu abi shaybata can alxasan albasriyi qaal waman yamliku yaa hanan kara intishaar almaa biyaha iska firfirdhooma yaa celin kara inaa lanarjuu min raxmat illahi maa huwa awsacu min hada tan wax ka ballaaranaan ba ilahay ka rajaynay inuu naga cafiye yaa biyahan celi karo yidhi iska daadanayo qال الإmام البخاaري رحimه الله تaعالى xdثnا cبداللahi بن مسلمة الواقع نبigii qال xdثnا أفلح أفلح بن حmayd المdني عن القاسم qاسم بن محمد من نسل آli سيدinا أبي بكر الصديق عن عائشhaةa qاaلت كنت waxaan أkتasiل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم min iناء واxد تkتلف أydina gacmaheena isdhaafdhaafayey فيhi في الإناء الواxد halkaas wel dhexdeeda ayaa gacmaheenu iska dhaafdhaafayeenoo midba mar ayuu darsanaayey taasi marka waxay deliil u tahay biyihii ka firfirdhoomayey iskama aysan ilaalinayo jirkooda iyo dharkii meesha u yiilay midna igama ilaalinayo nijaas ma aha biyaha ka firfirdhoomaya nijaas ma aha saasuu bukhaari ka wataa qaala alimaam الbukhaari raximah اllahu tacaala xadaثna musadad bnu musarhad qaala xadaثna xamaad xamaad bnu zaydin albasriy can hishaami can abihi can caaishaةa qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam ida اktasala min aljanaaba gasla yadahu gacantiisuu rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu dhaqi jiray rasuulku salى اllahu alيh wasalam janaazada markuu ka qubaysanayo qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala xadaثana abulwaliid waa hishaamkii dayaalisiga ahaa hishaam dayaalisi qaala xadaثana shucbatu can abi bakrin ibni xafsin min ali min nasli sacdi bni abi waqaas aan soo maraynay can curwa can caaisha qaalat kuntu aktasilu ana wالnabiyu salى اllahu عalيه wasalam min inaa'in waaxid min janaaba wa can cabdiraxmaan haddana waa shuyuukhdii shucbe shucbe xadiiskii hore wuxuu ka qaaday can abi bakr bni xafsin kanna wuxuu ka qaaday waa can cabdiraxmaan ibn اlqaasim haddana ka qaaday qaasim ibn moxamed ibn abi bakr الsidiq can abihi can caaisha milahu dakara cabdiraxmaan wuxuu sheegay milahu mila xadiidi abi bakrin xadiiskii abi bakr ibni xafsin can curwa isaguna uu ka qaaday oo kale waa mutaabacu u yeelay sheekhu qala imaam الbukhaariyu raximah اllahu taعala xadaثna abulwaliid qaala xadaثna shucbaةu can cabdillaahi bni cabdillaahi bni jabrin min rijaali اljamaca aan soo mari jirnay qaala wuxuu yidhi cabdillahi bni cabdillaahi bni jabri min rijaali اljamaca samictu anas bna malikin yaquul kana nabiyu salى اllahu عalيh wasalam iyo walmar'atu iyo haweenaydu waxay ahaan jirtay haweentaasoo min nisaa'i nisaa'i rasuulillahi salى اllahu عalayh wasalam yakhtasilaani min inaa'in waaxid ay ka qubaysan jireen zaada muslim waa muslim bnu ibraahim اlasdiyu wa wahbun wahbu bnu jariir ibni xaasim can shucba waa xertii shucbo haddana iskhilaafay xertii labadan waxay ziyaadiyeen min aljanaabati min aljanaaba bedelan abi weliid asaga oo shicbo ka qaadayay yakhtasilaan min aa'in waaxid bis uu yiriyo kuwan waxay ziyaadiyeen min aljanaabati wallah subxana wa tacala